جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta oo aad inoo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen weliba oo sabti ahaadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga caawa waa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka aan idinkuga hayno waxaa ka mid ah gaal amerikaan ah oo si aad ah ugu dhow madaxweynaha maraykanka oo isagoo saliibka kor u sida xadgudub bareer ah kula kacay kitaabka qur-aanka kariimka haddaba waa kuma saliibigan caadaystay ihaanaysiga muqadasaadka islaamka sannado ka horna aflagaado bareer ah kula kacay nebiga sala allahu calayhi wasalam maxaase la gudboon ummadda muslimka ah ee indhaha ka daawanaya xadgudubyadan harkaha goostay ee lagula kacayo muqadasaadkeeda kuwa ugu muhiimsan mid ka mid ah culimmada diinta islaamka oo si adag uga hadlay ihaanada uu gaalka amerikaanka u geystay qur-aanka kariimka ciidamada mujaahidiinta oo toddobaadkan la wareegay gacankuheynta deegaanka muhiimka ah ee nuurdugle ee shabeellada dhexe iyo maleeshiyaad murtadiin ah iyo ciidamo saliibiyiin ah oo dhegta dhiigga loogu daray silsilado howlgallo ah oo ka dhacay koonfurta soomaaliya laamu iyo n f d maleeshiyaadka murtadiinta oo toddobaadkan weerar ku qaaday beer ku taalla deegaanka ceelasha biyaha ee dhacaa duleedka magaalada muqdisho dil iyo dhaawacna ugu geystay dad rayid ah oo si nabad ah beerahooda u joogay jabhadda mucaaradka amxarada ee faano oo shaacisay in in ka badan laba boqol askari ay ku dishay dagaallo culus oo maleeshiyadu la galeen ciidamada nidaamka abiy axmed wilaayada hiiraan oo ku guulaysatay inay heshiis kala dhex dhigto laba beelood oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi kuwaasi oo gacan ka hadal sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ku dhex maray deegaan hoostagaha degmada jalaalaqsi kadib kulan qaatay muddo bil ah oo dowro barbar socotay oo labadaas beel ugu soo gebagaboobay deegaanka show ee wilaayada hiiraan munaasabad heer sare ah oo loo dhigay arday ka qalan bedelatay qaybta machadka sharciga ah ee mu'asasada al utrija haddaba barnaamijka inta uu socdo waxaad ku dhegaysan doontaan warbixiin aanu idinkaga diyaarinay munaasabadaasi sarkaal ka tirsan ciidanka booliiska kenya oo toddobaadkan isku dilay mid ka mid ah ismaamulada dalkaasi haddaba maxaa soo celceliyey inay nafta isdhaafiyaan saraakiisha ah iyo ciidanka saliibiyiinta kenya qodobadaas oo faah-faahsan ayaad goordhow dhegaysan doontaan hadduu alla idmo waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا waa hagaag gaal amerikaan ah oo si aad ah ugu dhow madaxweynaha maraykanka oo isagoo saliibka kor u sida xadgudub bareer ah kula kacay kitaabka qur-aanka kariimka haddaba waa kuma saliibigan caadaystay ihaanaysiga muqadasaadka islaamka sannado ka horna aflagaado bareer ah kula kacay nebiga sala allahu calayhi wasalam maxaase la gudboon ummadda muslimka ah ee indhaha ka daawanaya xadgudubyadan harkaha goostay ee lagula kacayo muqadasaadkeeda ah kuwa ugu muhiimsan warbixin qodobkaasi daaran waxaa inoo sii ambaqaadayaa ilyaas cabdulaahi نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي ونحريس يا هنون وبدبادية يا هجا قفكي قبصدا حرقيسا وليبانيا الدنيا آخربا hortiisana kama soo muuqdo baadilka gadaashiisana ma maro waana mid ka ahaaday xagga allaha qabiirka xakiimka ah waa mid lagu soo qatimay kutubta samaawiga ah laguna soo dejiyey ruux aamin ah waxauna allaah ugu magacdaray alfurqaan waana mid kala saaraya xaqa iyo baadilka isagoo ah manhaj dhammaystiran oo hagaya ummadaha iyo dowladahaba mana lahan nuqsaan iyo isburin intuba
القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا
allah ayaa ummadda nebi maxamed sala allahu calayhi wasallam u doortay kitaabkaasi muqadaska ah balse nasiib darrow markii ay dayacday majdigeedii iyo sharafkeedii ayna ka hajirtay isku xukunkiisa ayuu baylah u noqday cadowga allaah ee leh midibada kala duwan waxaana aragnaa muslimiinta oo indhaha ka daawanaya xadgudubyada soo noqnoqday ee lagula kacayo kitaabka qur-aanka kariimka dhulka maraykanka iyo dowladdiisa sharta ee ah midda bandiirada u sida dagaalka ka dhanka ah islaamka ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee laga soo calaamadeeyey ehanooyinka ka dhanka ah muqadasaadka muslimiinta sannadadii lasoo dhaafay ayayna xargagoosad noqotay falalka xadgudubyada ee ka dhanka ah kitaabka qur-aanka kariimka kuwaasoo ay ku kacayaan siyaasiyiin iyo baadariyaal saliibiyiin ah falkii ugu dambeeyey ayaa toddobaadkan ka dhacay gobolka texas ee dalka maraykanka kadib markii gaal amerikaan ah uu si bareer ah goob fagaaro ah ugu gubay kitaabka qur-aanka ninkan oo lagu magacaabo jack lang ayaa isaga oo wata madaxa hore ee xayawaanka qansiirka waxauu musxafka u suray afka hore isagoona ku qaylinaya ereyo naceeb ah oo ka dhan ah islaamka iyo ehelkiisa waxa uu sitay calamada kirishtanka isagoona muslimiinta ku tilmaamay kuwo fuleeye ah waxuuna yidhi tani waa daciifnimadiinna muslimiintow waxaana dib idinku celin doonnaa meeshii aad ka timaadeen annagoo doofaaradeenna gacmaha ku sidanna masiixiyaddana ku haysanna qalbiga muuqaaladii ninkan laga soo duubay ayaa si aad ah ugu faafay mareegaha kala duwan ee internetka waxuuna toddobaadkii lasoo dhaafay ilaa saddex goobood falkaasi kula kacay kitaabka qur-aanka kariimka mana jirin wax falcelin ah ama is-hortaag uu kala kulmay muslimiinta ku nool gudaha dalka maraykanka gaar ahaan gobolka texas jack ling ayaa ah nin si aad ah u taageera maamulka gumaystaha yuhuudda waxayna si aad ah isugu dhow yihiin madaxweynaha maraykanka donald trump oo cafis uu siiyey uu uga soo baxay xabsi ku yaalla gudaha waddankaasi mana ahan markii uu ugu horreysay oo uu ihaano kula kaca islaamka waxaana xusid mudan in sannad ka hor uu nebiga sala allahu calayhi wasallam kula kacay aflagaado bareer ah waxa uu ka dambeeyey bannaanbaxyo tirabeel ah oo uu ku qabtay gobollada maraykanka isagoona hadda ah musharax u tartamaya xisbiga jamhuuriyiinta oo uu doonaya in uu ka mid noqdo golaha sanadka maraykanka inkastoo dadka muslimiintu ay ahaayeen kuwo si aad ah uga hadla oo ka gadooda dhacdooyinkii lagu ihaanaysanayay kitaabka qur-aanka kariimka haddana sannadadii dambe ayay yaraatay xitaa qiiradii diineed ee ay qabeen iyadoo dhanka kale xitaa dhacdadan ayay iska indhatireen warbaahinada waaweyn si gaar ahaaneed kuwa ka howlgala waddamada caalamka islaamka oo ay maamulaan dowladaha dabadhilifyada ah shantii sane ee lasoo dhaafay ayaa waddamada saliibiyiinta reer galbeedka waxaa si xiriir ah loogu ihaanaysanayay kitaabka qur-aanka kariimka mana jirin ficil sidaasi u weyn oo ay muujiyeen muslimiinta taasoo keentay in macatablaydu ay ku sii dhiiradaan dhacdooyinkan kuwaas oo ay laamiyada la soo istaagayeen iyagoo taxadinaya ummadda muslimka milyaarka ah kadib markii ay ka fadhiisteen jihaadka waddada allaah oo ah masdarka awoodeed ee ummaddan ayay noqotay daadxoortii uu nebiga sala allahu calayhi wasallam horay inoogu sheegay tacabka beeraha iyo ciinada oo ay wax ku kala iibsadeen ummaddan kadibna uma aysan soo kordhin wax aanan ka ahayn dulli iyo in allaah uu ku salliday cadowgeeda kaasoo aysan ka bixi doonin ilaa ay u soo noqdaan diinkooda rajada ay maanta keliya leedahay ummaddan ayaa ah wiilasheeda mujaahidiinta ee hubka u qaaday sidii ay u difaaci lahaayeen muqadasaadkeeda kuwaas oo dhiiggooda iyo dhididkooduba uu allaah ku saramarin doono islaamka inkastoo cadowgeedu uu u arko kuwa argagixiso ah haddana ummaddu waxay u yihiin libaaxyo soo majeestayaal ah iyo halyeeyo laga heebaysto waa hubaal in ay guulaysan doonaan dibna ay u soo celin doonaan cisada iyo sharaftii luntay islaamkuna ma leeco oo mar kasta waa midka sarreeya waa hagaag mid ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa si adag uga hadlay ihaanada uu gaalka amerikaanka u geystay kitaabka qur-aanka kariimka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله والحمد لله صلى اللهم على نبينا محمد أولا أرنتا أين مقلني يكساب سنقالك إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا أفك أقلي دوفارك madaxiisa ama doofaar afkiis u geliyey kitaabka allah ee ihaanaysanaya gaalkaas waanu maqalnay ayaamahan waana laga warramay midiyaha ku jira gaalkaa isaga ah marka uguma horrayn wax ilaahay kitaabkiisa saasoo kale u caaya ama u aflagaadeeya way badan yihiin dhammaantoodna waxaas oo dhan ilaahay waa duleeyey waa ogtihiinoo siduu ilaahay u duleeyey kii maraykanka hadda ka hor yidhi baan xukumayaa kitaabka allah oo gubay ilaahay baa gubay gaarina ku dhex gubay waad la socotaan kii kibray oo carabkii gaalka ahaa oo kitaabka qur-aanka saasoo kale kitaab ku ahaanaysanayay asna iswidhan joogay waa tii aakhirka la dilay mujaahidiin ayaa ku jihaaday waana la dilay mid badbaaday ma jiro gaal badbaaday oo ilaahay kitaabkiisa oo ilaahay subxaana wa tacaala dhibay oo kitaabkiisa dhibay oo aan rusushiisa dhibay ina aladiina yu'duuna allaha warasuulahu lacanahum allahu fi dunya waalaakhira wa acadda lahum cadaaban muhiina ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa bayinaadka ku odhanaya kuwa allah dhibaya oo rasuulkiisa dhibaya oo kitaabkiisa dhibaya kuwa iyaga allah baa lacnaday adduun iyo aakhiro ilaahay baa subxaana wa tacaala tilmaamay arrintaas waana hoogeen axad ka badbaadaya ma jiro horta kaas waa sidaa wax istaagayana ma aha waa aragteen muslimiintu iyadoo ay bibalkooda iyo tulmuudka yuhuudda kulli ay yihiin wax khuraafaad ah oo haddana muslimiintu ma taabanayaan laanno ilaahay baa aayaadkiisa subxaana wa tacaala ku caddaynaya walaa tasubu aladiina yadacuuna min duuni illaahi fayasubu allaha cadwan bigayri cilm ilaahy ha caayinina kuwa ilaahay hayrkii baryayo ilaahay hayrka caabuda haddii aad ayaga caydaan oo waxooda ka caydaan allah bay caynayaan markaasaa darteed muslimiintu uma soo jiidaan xumayn iyo in la aflagaadeeyo ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diintiisa iyo kitaabkiisa midna marka waa wax gaal oo mulxid ah oo adduunye raadiisa xoogaa donald trump mujrimkaas ayuu wax ka raadinayaa bal inuu jago siiyo amase la doorto kuwa xag jirka oo malaaxidda daalimiinta ah kiristaanka ah oo qurunka ah waxa weeyaan lacanahumullah ilaahay ha lacnado qashin hadduu jiro ayagaa qashana hadday dad xun jiraan ayagaa xuna jahannamo hadday cid galaysa ayagaa jahannamo gelaya hadday cid soo uraysa jira ayagaa soo uraya waa kuwaa weeyaan amaase dadka muslimiinta ah dhammaan waxaa la gudboon sidii ay muslimiintii sameeyeen reer suudan ay gaalkaa u khaarijiyeen carabka kibray ee ciraaqiga ahaa kanna sidoo kale inay ugu khaarijiyaan meesha nin ma jiro iyo naag ma jirto ilaahay caaya oo kitaabkiisa caaya oo rusushiisa caaya oo malaa'igta caaya waxa uu mudan yahay waa in la marsiiyo waxa weeyaan bartaa loogu jihaadayaa isagoo waxaa la tusayaa inay waxba u taraynin dadku istustusaayey iyo dadkii uu magaranaysaa uu islahaa sambaati ka raadi ay waxba u tarayn ayaa qalaf laga siinaya waa la dilayaa waana lagu jihaadayaa waxaana la tusayaa kuwa kale oo kuwaas ku dhiiran lahaa arrintaas oo ku dhiiran lahaa in la tuso in taasi u dambayso ay ku cibro qaataan hadda maxaa arrintii swidhen oo kale iyo skandinavianka arrintaanu kala soconno waxay tahay waa la cabsaday hadda way joogsatay sidii ninkii loo dilo dhan hadda way istaagtay arrintii kanna maraykankana waa ku istaagaysaa cibrayna noqonaysaa in lagu cibro qaato insha allah muslimiinta waxa la gudboon waxa weeyaan jamaacad hadday yihiin iyo kelikele hadday yihiin dhammaantood dhammaantood inay jihaadaan oo ay ku jihaan jihaadku maaha keliya sufuufta keliya imaadkeedii waxaa jira wax laga kelig duul baa jira keligaabaa duulaysa ayadoon ciddaan la hadlin kaas waxa weeye qof walba ilaahay ha ugu dhowaado bal meeshuu geli lahaa baa la arkaa meel la helaya meeluu galayo insha allahu tacaala taas weeye tan aanu dhammaanteen aanu isku waaninayno annagu haddaynu muslimiin nahay gaalada iyo wax ictiqaadsan yihiin ma caayayna laakiin soo maaha waadlaynaynaa waa dilaynaa allah bay wax ka sheegeen rusushiisay wax ka sheegeen malaa'igtiisay wax ka sheegeen kutubtiisay wax ka sheegeen soo maaha waa laynaynaa annagu meella nooga fakan maayaan maraykan bayse ku fakanayn walaa yurub baysa ku fakanayn walaa afrikaysa ku fakanayn meel ay ku fakanayaan ma ay jirto فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا waa hagaag barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan qaybihiisii horena waan maraynaa ciidamada mujaahidiinta oo toddobaadkan la wareegay gacan ku-haynta deegaanka muhiimka ah ee nuur dugleh ee shabeellada dhexe iyo maleeshiyaad murtadiin ah iyo ciidamo saliibiyiin ah oo dhegta dhiigga loogu daray silsilado howlgallo ah oo ka dhacay koonfurta soomaaliya laamu iyo n f d qodobkaas iyo qodobo kale oo muhiim ah waxaa xubintii dhacdooyinka inoogu soo koobaya yaasir moxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiqani xubinta dhacdooyinka toddobaadka waxaan caawa ku bilaabaynaa weerar madaafiic ah oo ciidamo ka tirsan mujaahidiintu ku garaaceen xerada murtadiinta ee hiil weyne ee ku taal jidka isku xira magaalada muqdisho iyo degmada balcad madaafiicdu waxay ku dhaceen gudaha xerada waxaa xilliga xerada ay duqayntu ku socotay ku sugnaa taliyaha guud ee maleeshiyaadka riddada murtad odawaa yuusuf raage waxaana xilligaas xerada uga socday shir uu la lahaa saraakiil ka tirsan murtadiinta dhanka kale toddobaadkan dagaallo culus oo dhowr jeer lagu jebiyey murtadiinta ayaa waxay ka dhaceen duleedka deegaanka baarka ee hoostaga magaalada kismaayo mid ka mid ah dagaalladaas ayaa allah fadligii murtadiinta lagu jebiyey tiro afar jeer ah waxaana dagaalladaas dhinac socday qarax iyo madaafiic maleeshiyaadka murtadiinta lagula beegsaday isla agagaarka deegaanka baarka ilaa afar murtad ayaa dagaalladaasi tooska ah qaraxyada iyo duqaynta lagu dilay halka toddoba kalena lagu dhaawacay waxaana sidoo kale burbur uu soo gaaray gaari cabdibila ah oo uu qaraxu haleelay maleeshiyaadka murtadiinta ah ayaana goobta ka jiitay gaariga burburay waxayna sidoo kale magaalada kismaayo geysteen askartii dhimashada iyo dhaawaca ku noqday dagaallada dhanka laamu waxay toddobaadkan ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen kolonyo ciidamo saliibiyiin kenyaan ah oo ka baxay xero ku taal buurta kaamoole waxaana howlgalladaasi lagu dilay sarkaal kenyaati miinabaare ah waxayna qaraxa kadib cabsi owgeed kolonyada saliibiyiinta ay dib ugu laabteen xeradii ay ka soo baxeen ee ku taalla buurta kaamoole dhanka mandheera waxay ciidamada mujaahidiintu weerareen xerada ciidanka saliibiyiinta kenya ee deegaanka sheekhbarow ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya inta dagaalku uu socday waxay mujaahidiintu garneellada garbaha laga rida la heleen laba teendho oo saliibiyiinta hub ugu jireen dab xooggan ayaana ka kacay labada teendho waxaana si aadah loo maqlayay qaraxyada ka dhashay hubka ku dhex gubtay labadaasi teendho dhanka gaarisa waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen kolonyo saliibiyiin kenyaan ah oo ku socday agagaarka deegaanka buraa ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kenya qaraxa ayaa haleelay gaari sigsiid ah waana uu burburay waxaana halkaa bakhti iyo dhaawac ku noqday askartii saliibiyiinta kenya ee la socday gaariga qaraxa lagu burburiyey waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka jaraajilah oo ah deegaan hoostaga magaalada amuuma ee gobolka gaarisa dagaalka intii uu socday waxa uu dab xooggan qabsaday dhowr teendho oo saliibiyiinta kenya uga dhex dhisnayd gudaha xerada diyaarad herokobtar ah ayaa xerada soo caga dhigatay oo goobta ka daabushay dhaawacyada iyo bakhtiyada askarta kenya howlgallada mujaahidiintu toddobaadkani fuliyeen waxaa ka mid ah howlgal qorshaysan oo ka dhacay gudaha degmada balcad halkaasi oo lagu dilay askari murtad ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa nisa ee sirdoonka riddada waxaana askariga la dilay lagu magacaabi jiray yemeni maalinnimadii i shalay ee khamiista ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada shabeellada dhexe waxay dagaal culus kadib si buuxda ula wareegeen gacankuhaynta deegaanka nuurdugle halkaas oo ay ku sugnaayeen maleeshiyada riddada dagaalkan waxay ciidamada mujaahidiintu allah fadligii ku dileen ilaa iyo koob iyo toban askari oo murtadiin ah halka sidoo kale lagu dhaawacay ilaa iyo toddoba kale haddii aan halkaasi uga gudubno howlgallada mujaahidiinta waxaa sidoo kale dhacdooyinkii toddobaadkani dhacay ka mid ahaa in dad shacab ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerar maleeshiyaadka riddadu ku qaadeen beer ku taal deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho maleeshiyadan murtadiinta ah ayaa la soo wariyey inay markii hore beerta tageen oo ay si bareer ah halkaasi ugu dileen nin rayid ah oo lagu magacaabi jiray bashiir cabdulaahi macalim ehelada iyo odayaasha deegaanka ceelasha biyaha oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in markii la dilay wiilkooda aan sidaasi looga harin meydkiisa oo lagu daba xiray laguna jiiday gaari cabdibilaah oo ay lahaayeen booliiska riddada waxay sheegeen in weerarka lagu dilay wiilkooda ay fuliyeen maleeshiyaadka booliiska riddada kuwaasi oo uu hogaaminayey taliyaha booliiska riddada ee deegaanka ceelasha biyaha waxay intaasi ku dareen inaysan aasi doonin wiilkooda kana dagaalami doonaan dhibaatada loo geystay arrintan ayaa lala xidhiiriyey boobka dhuleed ee ay wadda kooxda riddada uu hogaamiyo murtad xasan gurguurte mid ka mid ah dadka ehelada ah ee warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in beerta weerarka lagu qaaday ay ku sugnaayeen gaadiid ciidan beertana cabir lagu hayo war-saxaafadeed ay soo saareen eheladu ayay sidoo kale ku caddeeyeen in weerarkan uu ahaa mid abaabulan oo si gaar ah loogu bartilmaameedsaday beertooda waxay sheegeen in meydka wiilkooda gaariga cabdibilaah ah lagu jiiday ilaa uu maqaarka ama haragga ka dhacay waxay tani ku soo beegmaysaa xilli isla toddobaadkan rasaas culus oo ay gudaha degmada dayneyle ee magaalada muqdisho isku dhaafsadeen maleeshiyaad murtadiin ah lagu dilay nin darawal mootobajaaj ah oo lagu magacaabi jiray cabdirasaaq abuukar maxamed beerey dhanka kale jabhadda fallaagada ah ee faano ayaa toddobaadkan soo saaray bayaan ay ku sheegayaan inay dhegta dhiigga u dareen in ka badan laba boqol konton iyo saddex askari oo ka tirsan ciidanka xabashida etoobiya konton iyo siddeed askari oo kalena ay dhaawaceen kadib weerar ay ka fuliyeen degmo ku taal waqooyiga gobolka amxaarada taliska waqooyiga gondar ee fano ayaa sidoo kale u sheegay warbaahinta etoobiya media service in muddadii uu dagaalkaasi socday ay nolosha ku qabteen siddeetan iyo shan askari oo ka tirsan ciidanka xabashida etoobiya ee ka dagaalamayay aaggaasi ugu yaraan laba guuto oo ka tirsan ciidanka maamulka abiy axmed ayaa cagta la mariyey sida uu sheegay taliska fano waxaanu intaasi ku daray in dagaaladaasi ay kula wareegeen saanad milatari oo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin afartan iyo toddoba qori oo a k afartan iyo toddoba ah waxaa iyaguna jira warar sheegaya in maleeshiyada amxaarada ah ee fano uu dhankooda khasaare ka soo gaaray dagaaladaasi kuwaasi oo la sheegay inay socdeen muddo ku dhow koob iyo toban saacadood oo xiriir ah dagaalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowr sargaal oo ka tirsan maleeshiyaadka fano ay isku dhiibeen ciidanka etoobiya islamarkaana maamulka dowladda federaalka etoobiya ay shaaciyeen inay dileen maleeshiyaad badan oo ka tirsan jabhadda fano dhanka kenya toddobaadkan waxaa ismaamulka leygbiya isku dilay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska kenya dhacdadaani ayaa la diiwaan geliyey afar iyo tobankii bishan disembar marka hore sarkaalka ayaa dilay qof rayid ah oo magaciisa lagu sheegay benson kibkimboy ninka rayidka ah oo sagaaliyo labaatan jir ah ayuu sarkaalka booliska ah ku dilay toogasho uu ka geystay gudaha xarun ganacsi oo ku taala nadrumo sarkaalka ayaa dilka kadib goobta isaga dhaqaaqay wuxuuna aaday dhanka saldhigga uu ka howlgelayay ee deegaankaasi warbixinnadu waxay sheegayaan in sarkaalkan oo lagu magacaabi jiray beter majariya muwangay uu ugu dambayntii isku dilay isaga oo adeegsanaya qorigii uu qofka rayidka ku khaarijiyey albaabka gurigiisa saraakiisha booliisku waxay sheegeen inay baarayaan sababta ka dambaysa dilka uu ku kacay ninkan iyo waxa keenay in ugu dambayntii uu isagana nafta isdhaafiyo isaga oo adeegsanaya qorigii uu ku hubaysnaa ma ahan dhacdo ku cusub ciidamada saliibiyiinta kenya saraakiisha iyo sidoo kale askarta kenyaanka ah ayaa dhowr jeer ku kacay dhacdooyin kuwaani la mid ah oo ay nafta isku dhaafiyeen waxayna inta badan isku dilaan duruufo nololeed oo ku xeeran واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka raadraaca toddobaadka markana aan eegno dhanka iyo wilaayada hiiraan wilaayada hiiraan oo ku guulaysatay inay heshiis kala dhex dhigto laba beelood oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi kuwaasi oo gacanka hadal sababay khasaare nafeed iyo mid hantayadeed ku dhex maray deegaan hoostaga ah degmada jalalaqsi kulan qaatay muddo bil ah oo dowro barbar soctay oo labadaasi beel ugu soo gabagaboobay deegaanka show ee wilaayada hiiraan kadib kulan ballaaran oo qaatay muddo soddon iyo kow maalin ah ayna barbar soctay dowro diini ah ayaa waxay wilaayada hiiraan ku heshiisiisay labada jufo ee kale ah jufada subeer ee ka tirsan beesha baadicadee iyo jufada afar raaxooy oo ka tirsan beesha saddex cumrow ugu soo gebagabaysay deegaanka show kuwaasi oo ku dagaalamay deegaan hoostaga ah degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan waxaana uu isku dhacaasi sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed wilaayada ayaa ugu dambeyntii ku guulaysatay inay heshiis buuxa kala dhex dhigto labadaasi jufo diyana u kala qaaday maadaama ay dad iska dileen dadna iska dhaawaceen ugu horreyn munaasabadda kulanka heshiiska labada jufo lagu soo gebagabaynayey waxaa kelimad qayimah ka jeediyey sheekh axmed deereeh oo ka mid ahaa culimada wilaayaadka islaamiga alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh sala allahu calaa muxamadi wacala aalihi wasaxbihi wasallam tasliiman amaa bacd faqad qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun qaala sala allahu calayhi wasalam ittaqi llaha xaydumaa kunta watbici sayi'ata alxasanata tamxuha wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan rawahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanun wahwa xasanu waxaa horta mar koowaad ilaahi subxaana wa tacaala fadli weyn iskale inuu bani aadam naga dhigay haddana islaamuu naga dhigay oo isugu keen keenay kelimada laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuululah kelimada allow nagu walaaleeyey oo ruuxa muslimka hadduu duceeyo isagoon arkayn muslimiinta dhan loo ilaah u dembidhaaf hadduu yidhaha loo dembidhaafaya rag iyo dumar labadaba waxaan isbaraarujinaynaa marka dhowr arrimood ayaan ta u horreeya waxa way horta waa taqwallaahi ilaahay inaan ka cabsanno ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna amray inaan qaadanno wuxuu naga reebayna inaan ka tagno waa sifaatulmu'miniin waa dadka jannada gelaya marka taqwada ayadaa waxaana laga rabaa inaan ku dadaalo saxaabadu waxay dhaheen ruuxu hadduu ku dadaalo intuu nool yahay islaam inuu ahaado ilaahay waa ku sugayaa waxaa leeyahay walaalo ahaada deris ahaada ilaahay baa qur-aankiisa ku soo celceliyay wacbudullaha walaa tushrikuu bihi shay-an wa bilwaalidayni ixsaanan wa bidilqurbaa walyataama ilaahi subxaana wa tacaala ruux maxaad kaga xageed kaga carri laa ilaaha ila allah markaad tidhaahoo tidhaa dadka muslimiinta allaha u dembi dhaaf waa loo dembi dhaafaya muslin oo dhan kii dhintay iyo kii noolaabaad ajri ka helaysa waxaa kaloo weeye abaarahana haysta iyo dhibkana haysta waxa weye diinta aan ka tagnay dhibkeedu waayey ilaahay subxaana wa tacaala waa ka dhahaya wuxuu ilaahay subxaana wamaa asaabakum musiibatin fa bimaa kasabad aydiikum wayacfuu can kaiir waxa weeye waxaa idinku dhacaya oo waxaad gamcihiinna ku sheegateen ilaahay subxaana wa tacaala wax badan buuna inoo dhaafaya waad ogtihiin ummadihii la halaagay iyagoo reerkoodii degan yahay guryahoodii maalaya ilaahay subxaana wa tacaala nabigaa gacanta ka taagay inuusan cadaabkaa nugu ridin laakiin in la isdilayo nabiga waa laga diiday waa la isdilayaa baa layidhi waxaa la rabaa saan walaala u ahayn oon daris u ahayn oo dad isla'aan u ahayn kelimada laga dhaxaysa daraaddeed oo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuullah inaynu noo qiimaysnaa waxaan leenahay umarada allah ha xifdiyo qalbigooda allah ha mideeyo cadowga allah ha jabiyo muslimiinta meelay joogaanba allah ha u gargaaro annagana allah hana sugo sala allahu calaa muxamadi wacala aalihi wasaxbihi wasallam tasliima intaasi kadib waxaa goobta laga akhriyey bayaan ay soo saareen waxgaradka labada jufo acuudu billaahi min ashaydaani irajiim bismi illaahi araxmaani iraxiim ujeeddo heshiis laba jifo oo walaalo ah kadib shir ay isugu yimaadeen waxgaradka labada jifo ee walaalaha ah jifada subayr baadacadde iyo jifada afar raaxooy saddex cumarow ah socdayna muddo dhan soddon iyo kow maalmood ayna wehlisay dowro sharci ah ayna horkacayeen dhaqanka labada beelood shirkaas oo daadihintiisu ay wilaayada u wakiilatay maamulka degmada jalalaqsi kana dhacay degaanka show shirkaas oo looga hadlayay xalka gaarista dagaalkii dhex maray labadaas jufo dagaalkaas oo dhaliyay dhimasho dhaawac burbur iyo boob hantiyeed oo tiro badan wadahadal waqti qaatay iyo isu jiidjiid kadib waxay ka heshiiyeen dhammaan khilaafaadkii dhexdooda sida dhimashadii saddexdii ruux oo kala ahaa laba nin iyo gabar iyo toddobadii ruux ee dhaawaca ahayd wuxuuna dhibkaas ka dhacay labada meelood oo kale ah siibaay iyo guumbaysle waxayna kala yihiin sida soo socota kow cabdi cali nuuni oo subayr ah labo xasan muuse aadan subayr saddex raxiimu cabdi caalin afar raaxoy dhaawacyaduna waa kow cabdulaahi axmed muudey subayr labo cismaan cabdulla iimaan subayr saddex yuusuf ciise caalin afar raaxooy afar axmedey nuure xumow afar raaxooy shan raxiimo cali ciise afar raaxooy nuurte saciid xumow afar raaxooy xaliimo ciise caalin afar raaxooy waxayna ku heshiiyeen xagga dhimashada qofkiiba sida ay shareecada islaamka qabto oo boqol halaad oo geel ah oo hashiiba lagu qiimeeyey shan boqoloo doolar oo qiimahay noqonaysane boqol kun oo doolar labadii nin gabadhana konton halaad oo hashiiba lagu qiimeeyey shan boqoloo doolar noqonaysane labaatan iyo shan kun oo doolar dhanka dhaawacyada waxay ku heshiiyeen in ay soo bogsoodaan kadibna loo gudbiyo shareecada islaamka sidoo kale hantidii la burburiyey ee kala ahayd guryo la gubay iyo hanti la dhacay guryahaas oo gaarayay boqol iyo toban iyo afar guri waxaa lagu heshiiyey in guri kasta lagu qiimeeyo lacag dhan afar boqol iyo konton doolar guud ahaan waa konton iyo kow kun saddex boqol oo doolar mootooyin matooradii qalab isreer baartis ah iyo badar ku gubtay halkaas waxaa lagu qiimeeyey lix kun laba boqol lixdan iyo lix doolar dukaamada afar raaxooy ee la gubay waxa lagu qiimeeyey sagaal kun iyo shan boqol oo doolar diyada gabadha waa labaatan iyo shan kun oo doolar xisaabta guud ee afar raaxooy waa sagaashan iyo laba kun lixdan iyo lix doolar sidoo kale hantidii reer subayr oo la dhacay waxay isugu jirtay dukaamo iyo alaab kale waxaana lagu qiimeeyey labaatan iyo saddex kun saddex boqol iyo konton doolar labadii nin diyadoodii waa boqol kun oo doolar xisaabta guud ee reer zugayr waa dolar muddada lacagta aan kor ku soo xusnay waxaa loo bixinayaa afar afar bilood wabilahi towfiiq sidoo kale waxaa goobta ka hadlay islamarkaana ballanqaaday dhaqangelinta bayaanka ay soo saareen nabadoonnada labada jufooh ee subeer iyo afar raaxooy ee beesha saddex cumurow بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا إسكالة ثم كدب وحان أمهدنا قينا حركة شباب المجاهدين حان كورا ذا ولاية قبل كهيران قار هان دقمذا جلالقسي محافظة مكاتبة هذا كلدون كل وحان كمهدنا قينا هوش أي كقبتاني لبدا جفو وولالها إيه أو diriska eh oo maxaan ku idhaahdaa abliis a iskaga faa'iidaystay inay ma aragtay isdagaalaan sida ay u dhex galeen oo degdega ay wax ugu qabteen ayaan ugu mahadnaqaynaa ee xarakada wilaayada gobolka tan degmada waxaan ugu mahadnaqaynaa sida degdega oo ay u dhex galeen howshaas oo ay u xakameeyeen ayaan ugu mahadnaqaynaa uma waxaan u mahadnaqaa kadib odayaasha dhaqanka oo maxaan ku idhaahdaa ay ugu horeeyaan qaybida ay ugu horeeyaan macal anagaa ku jirna insha allahu tacaala howshaas oon u istaagnay inas ilaahay subxaanahu watacaala waa nugu garab galay waxaana xoogeeda ma aragtay sida ma aragtay wax loogu qabto xoogeeda waxaa iska lahay muxaafadada degmada jalalaqsi iyada oo ma aragtay u dhabar adeegtay culayskii meeshaas ka yimidi meeshaan waxaan joognay soddon iyo kow habeen ayaan joognay Ee, culimmada maxaan ku idhaahdaa oo qalbigeenna jilcisay meeshaan markaan imaanayn waxaan malaynaa dadka waxyaabo kala duduwanaa ku jiray laakiin saakii quluubteenna siday u midaysan tahay ilaahay subxaanahu watacaala waa arkaa wejigaynana waa ka muuqdaa dadka nala jira waa- waa arkayaan farxad iyo kalgacayl iyo dad isjecel ayaa meesha joogo markaan meeshaan soo gelaynina xoogaa dadka waxyaabo kale iskaga jurjuray ilaahay waa naga saaray uma waxaa naga saaray culummada juhdiga nagu bixisay oo quluubteenna ma aragtay ay la gelgelitay ee maxaan ku idhahdaa waxyaabahay nagu dul akhriyeen tafaasiirta iyo maxaan ku idhahdaa axaadiista fanni walba nagala dhisay oo maxaan ku idhahdaa nalalaga hadlay dirisnimada iyo waxa meeshaan ka dhacay wax shaydaan aska shaqeey ay ahaayeen quluubta dadka waxay la gilgilitaa meesha ka dhacay ayagana waa ugu mahadnaqaynaa culummadii insha allahu tacaala quluubteenna oo ay la gilgilatay ma aragtay wacdiga ayna wacdisay iyo waxa ay noo sheegtay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ma aragtay ugu rajaynaa carabkooda nuur allaha saara waxaana hadda rajaynaynaa inaan ka shaqayno nabadaas ma aragtay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo horgeliyey ilaa aan cumrigayna waxaan jecelnahay inaan ka shaqayno oo maxaan ku idhaha laba isla hadasho wanaag iskula hadashay laba xumaan iskula hadashay inaysan dhicin aan ilaahay ka rajaynaynaa annagana dadaalkeedaan u istaagaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله اللهم هذا إسكالة صدن يكون معلم واي أنت هذا وحا جهد إيو علاس بدن قليل حركة الشباب مهدوين بأو علينا سيدا كحسن وناق إي شرفت مالك مشان سوقليني يبرق بقول كيبو آه، بقول ayaan wanaagsannahay alxamdulilah allah mahadda iskale allah subxaana watacaala ha mahadda iskale walaayada ayaa macnaha xoog iyo hanti iyo juddina gelis- oo gelisay mahaddaas ilaaha iskale labada oo beelood oo hadda dagaalantay waxaan ku mahad celinaynaa in hadda nabad yihiin oo wanaagsan tahay oo ka xaj jiro baadiyaha iyo midka hadda meeshan joogaba wanaag iyo sharaf iyo sumcadiisa aad u fiican tahay oo ilaahay mahaddiis ay tahay ilaaha mahadda iskale xarakada aad baan ugu mahad celini wanaageeda aad baan u mahad celinaynaa haddana waxaan jecelnahay sidadiisa ka fiican ina macnaha t- ee, mar dambe dhibkaan dhib ka daran aas dhicin oo ilaahay mahaddiisa wixii walaayada nagu tartay oo kolkiiba boqol aad aan ugu mahad celinaynaa ilaahay idinkiisa annagana waxaan jecelnahay inaan hadda kadib aan kan shaydaankii masaba abliiskiina soo dhex galay dabeesha nagu soo afuufiyey masaba cadowgii macnaha boqolka doolar mase tobanka doolar soo siiyo ana labada jifi in isku dila rabay ilaaha naga masmeysay taasna waa mahad ilaahay waaye intaa maadaama ay ku akaatay mahaddaasa ilaaha iskale annagana hadda ilaahay ee, towxiidka ilaahay anagu toosiyo wax kastaba towxiidka u weyn iimaanka ilaahay anu geliyo ninka iimaanka haddou lahayna dhib ay leedahay iimaanka islaamka ilaahay na geliyo oo hadda ka bacdi wax dhibaato ah ee ay dhicin wixii dhib dhacan hadduu ilaahay yidhaahdo walaayada ee, xarakada shabaaba garabka noo taagan aan macnaha na geesi doonaa insha allah anigoo ah faaraxay oo xirow ee, nabadoonka afar raaxooy walaayada waxaan mahad celinaa ina maadaama oy garabna siisay boqolkiiba boqol waa maasida wabilaahi towfiiq naqiibka guud ee beesha saddex cumurow naqiib cabdirashiid cismaan diiriye oo goobta ka hadlay ayaa bogaadiyey heshiiska ay gaareen labadaasi jufo إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaanka bacdi wahaa mahad ballaaran iskale allah subxaanuhu wa tacaala yaa allah subxaanuhu wa tacaala nugu kulmiye makaakan xalaasha allahaas ayaa mahad iskale mahadda labaad waxaa iskale xarakatushabaab almujaahidiin oo ugu horeeyo amiirkeenna guud abuu cubayda mahadda kale waxaa iska leh walaayada gobolka hiiraan oo ugu horeeyo guulid abuu nubxaan jufada reer abuzubayr iyo jufada afar raaxooy waa niman walaalo ah isku dhex beelan ilaahay subxaanahu wa tacaala allihii na garadsiiyey maanta allihii nagu soo dabaalay nabaddaa nagu soo dabaalay maxaaje nabadda annaga ma kaysan kar wax kaysan karna maaha labadii jufoo yaryaree taas haddana ilaahay uu garadsiiyey dadkan waa dad la qalday waa dad munaafiq uu ka shaqeeyey waa nin kitaabka allah in la burburiyo nin jecel ayaa ka shaqeeyey waxay ku farxeen jufada yaroo zubayr iyo jufada yar afar raaxooy waa niman taariikhdood haddii laga sheekeeyo aan la soo koobi karaynin wiil zubayr oo dhimalahay waxaa naaska siiyey maxay ahatay hooyo oo ah afar raaxooy wiil afar raaxooy oo dhimalahay oo caano u dhimalahay waxaa naaska siiyey hooyo oo saddex zubayr ka dhalatayaa siisay war ilaahay baan idinku dhaariyey dadka ma dagaalami karaan maxaa u gaaray sow lama qalbin sow dollar laguma doori rabin ninkii dollar inuu ku dooriya rabow aday kuu taallaa waana kaa bajaqowday insha allahu tacaala maanta ka bacdi waxaad ogaanaysiin gaal iyo gaalla jiraan iyo munaafiq waxaad ogaanaysiin maanta laga bilaabo qoriga jufada yar oo u dhalatay afar raaxooy iyo saddex subeer waxaa ka ballan ah oyna horta inana ku ballanqaadeen qoryahay haystaan laga bilaabo saacaas inay xabadda ku dhacayso gaalka jooga meesha la yidhaha jalaalqsi ku bishaaraysta waxaan ballanqaadaynaa maanta ka bacdi hurdaya hooyaada inaysan arkaynin jabuutiga meeshaan jooga iyo kan dabadhalif ku ah murtudka macawisleyda shaydaanka munaafiqa inta daba socoto diidan nabadda diidan kitaabka alla in la burburiyo rabo wallahi inaadna helaynin intaan adduunyada kor saaranahay alla kitaabkiisana aan u dhimanayno amarka allaana aan qaadanayno aan kana soono noqonaynin naftana ay noogu bixi doonto laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah ku bishaaraysta allah subxaanahu wa tacaala ninka ku kalsoon ma jabaayo afar raaxo iyo subeer dibdabana uma dagaalami doonaan walaalo waaya ku bishaaraysta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyntii waxaa goobta munaasabadda ka hadlay naqiibka guud ee beesha baadacadee naqiib macalin yuusuf macalin cabdi muuse isagoona la dardaarmay labada juf oo ee wilaayada ay heshiiska kala dhex dhigtay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان نصبا وسهرا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون معاشر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بعد التحية وحن أمهد علينا الله سبحانه وتعالى ونعمه ينكيسا nagu galladaystay nicmooyinka alla wax la tirin kara ma ahan bacda xamdilaahi waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo ugu horeeya amiirkeeda alqaa'id asheekh axmed cumar abuu cubayda amiirka bariga afrika waxaan leenahay allaha xifdiyo waxaana leenahay insha allahu tacaala ducada muslimiinta ay kuu soo ducaynayaan bidahri alghaybi insha allahu tacaala ilaahay ha kugu kaalmeeyo waxaan u mahad celinaynaa asheekh alwaali abuu nabhaan waaliga gobolka hiiraan waxaan leenahay insha allahu tacaala mahadi ha kaa gaarto dadkii mas-uulka aad ka ahaydeen waad walaalayseen waxaadna ka dheehan kartaan bayaanka la akhriyey wax alla wixii maalmahaasi loo fadhiyey bayaanka la akhriyay ayaad ka dheehan kartaan gogashaasna waxaa loo fidiyey labada faqiida sidaad maqlayseen beelweynta baadacadda beel ka mida oo layidhaahda zubayr iyo beelweynta saddex cumurow beel ka mida oo layidhaahda afar raaxooy oo walaalo ah oo muslimiin ah oo deris ah aysan fi taariikh dhicin waxyaabaha hadda dhacay lagana wadana daamooday waaqacadaas iyada ah sida hore loo sheegayna waxay socotay saacado waa maalingelinkeed ayay socotay fitataas insha allahu tacaala waxaan leenahay amaanadii waad gudateen walaayada hiiraan iyo heer gobol iyo heer degmaba waa la walaaloobay wixii ayaa laga wada shallaayey waxaasna waxaa sabab u ahaa dikriga ilaahay oo galay subxaanahu wa tacaala culimmadaasna waxaan leenahay carabkiina absax allaahu lisaanakum wanawar allaahu quluubakum wakahar allaahu amhaalakum ayaan leenahay culimmadaasi ammaanad gutay insha allahu tacaala waxaan u dardaarmayaa waan ku soo koobayaa kelimadeyda dardaaran waxaanan u dardaarmayaa ahlulxalli waalcaqdiga dadka waxa ku saxiixan ee gaaraya afartanka ruux gaaraya waxaan leeyahay ammaano ayaa dushiinna ahaatay shaqada aad qabateen waa shaqa qaali ah oo cid walba aysan qaban karin mahadi ha idinka gaarto waana ammaano dushiinna ahayd inaad gudataan waad ku ammaanantihiin ilaahay xaggiisana ajri ayaad kaga helaysaan waxaan idin leeyahay insha allahu tacaala hala sii joogteeyo alamru bilmacruufi wanahyi cani lmunkari fasahaadkan iyo dulmigan wax- wixii keenay intaani ma aha waa in annaga naga maqan iyo gacan kaloo saddexaad oo cadow oo ummadaani inay barakacda rabto waxaan leeyahay dadka inay dadkaani barakaca rabo il gaara aan ku fiirino dadka dhexdoodan aan islaaxino oo alamru bilmacruufi wanahyi cani lmunkari waa shaqo noo taala dhammaanteenna waxaan nahay shaqaale diimeed ayaan nahay afartankanna meesha ku xaraysan oo dhowr iyo soddonka maalmood ilaahay dikrigiisa uu ku kor socday waxaan ka qaadanay meesha waxaa waa laa cudra bacdalbayaan markaad wax ogaatay kabacdi cudurdaar malihid nabadoonnimo sabadoonnimo waxgarad ayaan meeshan ku joognaa waxaa dusheenna ah inaan ammaanadii aan naloo akhriyey ee garabka muslimiinta inaan khudlaan ku samaynin oo aan garab ka istaagno oo shaqooyinka hadda taagan annagaa ku filan waxaan kaloo dardaarma al-ukhuwa aliimaaniya ayaa nala baray horena waan u naqiini dadka naga maqan oo keyrkeenna ah oo meeshi jiro oo cudurka qaarkood inuu ag yaalo laga yaabo inaan daaweyno oon dhakhtar u noqonana waa dardaarmaa oo lagu soo dabaala ukhuwa iimaani ah dardaarankeeda ayay ka mid tahay waxaa ka mid ah dardaarankeyda in ukhuwanimada waxyaabaha fasahaadinaya mufsadaat ulukhuwa wax layidhaha jirto walaalnimada in la walaaloobo dadka ay ansaar iyo muhaajir masalkooda kale ay noqdaan waxyaabaha fasahaadinayo waa la garan karaa cid walba way taqaanaa in fasahaadkaas asagana aan ka hortagno oo munkaraadkii kala duwanaa mukhaadaraadkii le xashiisyadii le cibaada la'aantii le waxyaabaha ukhuwanimada fasahaadinayo oo aan qorannay insha allahu tacaala waardiyaheeda waxay saaran yihiin afar raaxoy iyo saddex subeer ayay saaran yihiin allahuma ijcalna min aladiina yastamicuuna alqowl fayatabicuuna axsanah wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu مآسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay markan aan eegno dhanka iyo wilaayada jubbada dhexe munaasabad heer sare ah ayaa loo dhigay arday ka qalan bedelatay qaybta machadka sharciga ah ee mu'asasada al udrijah oo ka mid ah mu'asasaadka waxbarasho ee ka howlgala magaalada jilib ee wilaayada jubbada dhexe haddaba cuthmaan axmed dhuubow oo munaasabadaasi ka qaybgalay ayaa warbixintan inooga diyaariyey صبح تخرجنا بعيد الصبر والجهد وطلت شمس بهجتنا وقلدنا سن المجد وقلدنا سن المجد لقينا الحلم في سعد فما أبهاك يا سعد وأيام بها خضنا غمار الجهد لن تعد غمار الجهد لن تعدي wilaayaadka islaamiga ah waxaa si isdaba joog ah uga socda xafladaha iyo munaasabadaha loo dhigayo da'yarta ka soo takharrujaya goobaha waxbarasho ee ka furan wilaayaadka waxaana ay da'yartu fursad u heleen bay-o ku wanaagsan waxbarashada lagana hufay wax kasta oo lid ku ah waxbarashada sida dhaqanxumada iyo dhalanrogga ka jira meelo badan oo ka mid ah dalka kuwaas oo ay ku fasahaadeen in badan oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed waxayna mujaahidiinta iyaga oo la dagaalamaya siliibiyiinta diinladirirka ah haddana dhanka kale waxa ay dhexda u xirteen in bulshada lagaha qabtiro baahiyaha waxbarasho markaad indhaha la raaraacdo goobaha waxbarasho amaba aad dhegaysato warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxaa dhagahaga ku soo dhacaya waa munaasabadaha heerarka kala duwan ee ay ku qalinjibinayaan da'yarta ku nool wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka حمدا إلهي لولاك لما هنئنا في رغدي لما هنئنا في رغدي صبح تخرجنا بعيد الصبر والجهد وظلت شمس بهجتنا وقلدنا سن المجد وقلدنا سن المجد markanna waa doorkii mu'asasada aludruja oo ka mid ah mu'asasaadka waxbarasho mu'asasada oo leh faracyo kala duwan ayaa sidoo kale ka kooban qaybta xifdinta qur'aanka kariimka iyo culuumtiisa qayb machad sharci ah iyo qaybta kale ee rowdada amaba meel lagu soo dhiso carruurta yaryar mu'asasada ayaa horay u soo saartay dufcooyin kala duwan waxaana dhowaan xarunta mu'asasada ee magaalada jilib lagu qabtay xaflad heerkeedu sarreeyey taasoo ay ku qalinjibinayeen arday dhammaysatay qaybta machadka shareecada ee mu'asasada xafladda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimo waxgarad waalidiin iyo maamulka macallimiinta iyo ardayda aludruja sheekh cabdulilaah iyo sheekh cabdiweli waxay ka mid ahaayeen culimmadii xafladda lagu casuumay kelimaad u badnaa dardaaran ayayna ka jeediyeen xafladda horeyn waxaan ku faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galo xafladan qiimaha badan oo lagu maamuusayo cilmiga sharciga iyo ahlulcilm gabdhaha ka baxay maxadkan iyo difcadan iyo dhammaanba gabdhaha waxaan leeyahay ilaahay cilmigaad barateen ha ka dhigo mid idin anfaca ummaddana anfaca ha ka dhigo dalabatulcilmi baa tihiin dalabulcilmina qofkay ikhlaas ka noqoto oo u baranaya ilaahay dartii ajar weyn baa ilaahay u ballanqaaday waa arrin ilaahay jannada ku fududeeya in lagu gaadho maanta cilmigi waad barateen ilaahay waa idiin fududeeyey dardaarankaygu markaa wuxuu yahay cilmiga la bartay in lagu dhaqmo cilmigu wuxuu qiimo iyo faa'iido ku leeyahay markuu qofka cilmiga bartay uu ku dhaqmo oo ogtihiin dad badan oo cilmiga bartay oo ka qaaday shaqaa iyo halaag iyo guuldarro markay ku dhaqmi waayeen tulaabulcilmi marka waxaan leeyahay cilmiga markaad barato inaad naftaada ku dhaqanto oo cilmigu dhaqankaaga iyo suluugkaaga wax ka bedelaa loo baahan yahay waxaa kaloo lagaa rabaa cilmigaad baratay inaad gudbiso oo dadka aad gaadhsiiso machadulutrija macaayadda ugu waaweyn buu ka mid yahay jiil fara badanna soo saaray gabdhaha maclimaadka ah ee dadaalka iyo juhdiga iyo deegaanada iyo guryihii iyo iyagoo ay ku xidhiiraan haddana bixinahaya wax la baxsho waxa ugu khayrka badan leh kuwa hadda waxbartay iyo kuwa waxbaranahaya intaba in dhammaan sannada aan wada qabsanno diinka aynu barannay nebiga waxaa la faray fastamsik biladii uuxiya ilayk innaka calaa siraatin mustaqiim ilaahayna jalla wacalaa ha barakeeya ardada iyo jiilka soo baxayo kuwa dhammeeyey iyo kuwa hadda soo baxayaba waxaan leenahay yaan la daalin intaasi kadib qaar ka mid ah ardayda ayaa soo bandhigay wax ka mid ah culuumtii ay ku soo barteen machadka mu'asasada ludruja ها هي أيام الجد تمضي وصفحات الجهد تضوى وتبقى ثمار السعي شاهدة على ما قدمنا نقف اليوم على منصة التخرج بعد سنين من الكفاح فلنحمد الله على توفيقه وامتنانه فقد قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وها نحن نراه يتحقق بين أيدينا إنه ليوم تضاء فيه القلوب قبل القاعات إلى أمهاتنا وآبائنا لكم منا أسمى آيات الشكر والعرفان غنوا معي ضربا بيوم تخرجي واستنشقوا فرحا عبير الأترج وتضوعوا بالمسك في يوم الهنا يا سعد قلبي يوم حان تخرجي بنجاح هذا اليوم حين رسمته بخضى العزيمة في نهار أبلجي فكم سقى علما وتعليما كما يجدد العزم وكل ما سما من الأقوال والأعمال الظاهرة كذاك أعمال القلوب الباطنة وعلم ضب وكذا العلوم وكل شيء نافع معلوم من الحساب وعلوم البر والنجم والشمس وعلم البحر ولا تسل عن شرعة الرسول من الحديث وكذا الأصول والفقه والتفسير والقرآن والزهد والتجويد للتبيان قبيل خمس من سني الهجرة جئنا إلى أترجة العلية لننهل العلوم من معينها ونرتوي من شربها وفضلها وبعد صبر واجتهاد دائم شرفنا الباري بذي المقام كيف نجتث السموم كيف نقتلع الدياجر إخوتي في الله يا حيو نخوة الليث المغامر
howlwadeennada mu'asasada ayaa dhankooda ka warbixiyey maraaxiishii ay soo martay mu'asasada ludruja mu'asasada utruja waxaa la asaasay sanadka markuu ahaa kun afar boqoyo soddon mu'asasada waxaa lagu asaasay markii ugu horreysay magaalada muqdisho mu'asasada kusoo bilaaba kun afar boqol iyo soddon ilaa iyo hadda ayay shaqaynaysaa falilahi alxamdu walminna ilaa iyo haddana waxay ka shaqaysaa shabeellada hoose iyo waxay ka shaqaysaa jilib ayay maaragtay hadda ay ka shaqaysaa muasasada awalan wax saddex qaybood ayay u shaqaysaa qayb waxa weeyaan maaragtay macaahid culum sharciya laga barto iyo maadiya iyo arday yacni qoraalka iyo akhrinta la baro iyo qur-aanka kariimka arday maaragtay la baro Ee, ilaa iyo hadda waxa weeyaan maanta xafladda ugu dambaysa waad arkaysaan yacni ardaydii machadka ee ka qalin jebisay oo maanta halkaa xafladdan aad arkaysaan loogu qabtay hadafkay tiigsanaysa waxaa weeyaan arday taqaana culuumu sharciya iyo jiil maaragta fariida oo maxay ahayd caqiido leh oo cilmi leh oo musaqafa inay soo saarto ayaa hadafkeedu yahay kaysay u noqdaan beri maaragta jiilka maaragta xambaari lahaa risaaladan iyo diinka ilaahay maaragta rafcin lahaa kama marnay salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo dhankooda kelimaad farxadle ka jeediyey xafladda haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubbada dhexe waxaan ka soo qayb galnay xaflad heerkeedu aad ugu sarreeyo xafladdan waxaan leeyahay oo mubaarakada ah dadka maxaa ka soo shaqeeyey ilaahay ha ka abaalmariyo aludruja lildaraasaaat alislaamiya waalculuum almaadiya waxaan kaloo kula dardaarmayaa inay camalkooda ikhlaas ay ka dhigaan ee juhdi badan ayaad bixiseen mina dhankiina maanta waanu joognaa waxaa sidoo kale xafladda loo dhigay ardayda dhammaysatay machadka sharciga ah ee mu'asasada ludruja ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta aniga waxaan ka mid ahaa waalidiinta muasasada lugtuja alxamdulilah laba gabdhood ayay igu qalanjibisay maasha allah labadaas gabdhood maalintan keenaya muasasada muddo saa wax ugu mayeen alxamdulilah aad ay u dhowdahay hadda maxay halkan fadhiyaan ayagoo cufaad min kitaabiillaahi culuumta shareecada maanta gebagabadeda u taaganahay hadda insha allah waxaan u diyaargarowhaya saqaawi mise jaamacatu lqidma insha allahu tacaala raggii shaqadooday qabsadeen annaga shaqadeeda waa inaga inoo barno maasha allah dareenkii lama soo koobi kara maanta ugu dambeyn xafladda ayaa ku soo dhammaatay jawi farxad leh waxaana ardayda lagu guddoonsiiyey shahaadooyin iyo abaalmarinno حمدا إلهي لولاك لما هنئنا في رغدي لما هنئنا في رغدي أتى صبح تخرجنا بعيد الصبر والجهد وطلت شمس بهجتنا وقلدنا سنى المجد وقلدنا سنى المجد guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeenna caawa intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa intii barnaamij caynkaanaha aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانة